نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaan inta uu socdana waxaa ka mid ah xubinta qadka teleefoonka carruurta waxaad sidoo kale maqli doontaan bandhig cilmiyeed ay samaynayaan ardayda madarasada ibnu cabbaas oo ku taalla tuulada nasrudiin oo hoos tagta degmada baraawe waxaan meesha ka marnayn kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب
waa hagaag carruuray mar kale waxaan hawda idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo dhammaystiran ugu horeyn waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa xubinta qadka teleefoonka carruurta waxaana inoo daadihin doona oo barnaamijka igala qaybgelaya cabdiraxmaan beder
waa hagaag markana waa xubinta qadka telefoonka oo aan toddobaad waliba kusoo gudbinno waraysiyo aan la yeelanay carruurta markana waxaad kusoo dhawaataan carruur badan oo nagala soo xiriirtay meelo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga adiga jamus halkeed naga soo wacaysaa degmada jawaame barnaamijka tarbiyada carruurta ma ku taxnid aad ayaan ku aqoonsaday aad ayaan kusoo biray waayahay kusoo dhawaa barnaamijka tarbiyada carruurta barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa xadiis hayno akri can abi hureyra radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha tacaala dayibun laa yaqbalu ilaa dayiba waina allaha amara almu'miniina bima amara bihi almursaliin faqaala tacaala ya ayuha rasulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa waqaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min alطayibaati ma razaqnaakum ثم ذكر الرجل ذي السفر أسعش أبور يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومدعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويغض في الحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa ولا لها مسلمين كمان ولد جوجان قاصدا ولا لها مجاهدين يو عملكم كلام يا إذاعة الإسلامية والفرقان يا معلم يا معلم عبد الرحمن ومدرسة عندك سنة ومدرسة دار القرآن annagana waa ku salaamayna insha allah waxaanu ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka waxaana sii tallaabsanaynaa qeybihiisa hore markana waxaan siinaynaa dhegeysta xiga soo dhawow adigoo ku bilaabaya magacaaga شيخ رقي إبراهيم أودس دقنية جمامة barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay ma la socotay ها إلى تحصد الكلام قرآني يكيده waayo waxaad noogu horumartaa qur-aanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الحكيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أغشيناهم فهم لا ينصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وخشي الرحمن بالغيب وادخلني بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل أحسناه في كتاب مبين صدق الله العظيم waayo محمد نبينا بالسور هادينا من السحاب نور صداع المدينة صلى صلاته صلاته يا محمد بالنعمات تعمل ناسي صلى على محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
ugu dambeyn yaad jeceshay inaad halkan ka salaanto
mujaahidiinta dhan gaar ahaan halkan waxaan ka hooyadeey iyo adiga salaamaya assalaamu calaykum aniguna waxaan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu weli waxaan ku jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka qaybihiisa dhexe qaybihiisa dhexe ayaana kusii tallaabsanaynaa markana aan siina dhegeystaha xiga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga amiir cali maxamed xasan halkeed naga soo wixaysaa madrasad daar qur'aan degmada jamacme
waaya barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la socotay haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaar ay u tahay haa waaya su-aasha koowaad waxaad sheegtaa caasimadda gobolka shabeellada hoose marko
su-aasha labaad waxaad sheegtaa sanadkii uu dhacay dagaalkii uxud sanadka saddexaad hijriya toddobaadkan barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad usoo diyaarisay si aad uga qayb qaadato qur'aan waayo noo akri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وكتابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم العسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرقه سعودا
waayahay ugu dambeyn yaa jeceshay inaad halkan ka salaanto
معلنك يا مع عبد الرحمن المجاهدين ترام
weli waxaan ku jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana waxaan siinaynaa dhegeystaha xiga halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa xaliimo cabdiraxiim halkeed naga soo wacaysaa degmada saakow barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay haa su-aasha koowaad waxaad sheegtaa goortuu dhacay dagaalkii uxud gurtu sanadkii saddexaad su-aasha labaad waxaad sheegtaa caasimadda gobolka shabeellada hoose mako marko ha marko weli waxaan kugu jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta ga- gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana waxaan siinaynaa dhegeystaha xiga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga caashi maxmed halkeed naga soo wixaysaa
deegaan kuunyo barow barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaar ayaa u tahay haa waayahay su-aasha koowaad waxaad sheegtaa caasimadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
marka su-aasha labaad waxaad sheegtaa sanadkii uu dhacay dagaalkii weynaa ee uxud
sanadii saddexaad hijriyada
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad jeceshahay inaad uga qayb qaadato qur'aan iyo nashiido
qur-aanka inoogu hormar qul wallahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad mishtaaqna haynaha sideed هنيئا لي هنيئا لي شهيدا صرت يا أهلي أنا حي في الجنات مع حوري فاتناتي تسبحوني في دمائي كي ربي وإباحي لا تدوي نفس الجراح واسجنوني مع الصلاح مقبلونا نصر الذين زودتني هيا دعيني ويا أماه دعيني waayo ugu dambeyn yaa jeceshay inaad halkan ka salaanto
idaacadda alfurqaan iyo mujaahidiinta oo meel kasta joogaan oo muslimiinta ah. asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabaya magacaaga rijaaj maxamed halkeed naga soo wacaysaa deegaanku webirow barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala socotay haa su-aasha koowaad waxaad sheegtaa caasimadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose marka
su-aasha labaad waxaad sheegtaa sanadkii uu dhacay dagaalkii uxud
sanka saddexaad ee hijriga
waayahay maxaad jeceshay toddobaadka inaad uga qayb qaadato barnaamijka tarbiyada carruurta
qur'aan
naaq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
waayahay ugu dambeyn yaad jeceshay inaad halkan ka salaanto لما المسلمين تملك السيئان خاصة إذاعة الفرقان anakana waan ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabaya magacaaga ريحان halkeed naga soo wacaysaa
لكم يبرو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala socotay أنا su-aalihii lisweydiiyey jawaabahoodana waad haysaa ها su-aasha koowaad waxaad sheegtaa caasimadda gobolka shabeellada hoose
مركو
su-aasha labaad waxaad sheegtaa sanadkii uu dhacay dagaalkii uxud شدة maxaad jeceshay toddobaadka inaad uga qayb qaadato barnaamijka tarbiyada carruurta تمسينا بكبي maku soo talagalay waayo insha allah waxaan rajeynayaa toddobaadka dambe inaad kusoo talagasho waxaad uga qayb qaadato barnaamijka tarbiyada carruurta weli waxaan ku jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana waxaan siinaynaa dhegeystaha xiga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga
هاي halkeed naga soo wacaysaa يبرو waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala socotay ها su-aalihii lisweydiiyey jawaabadan waad haysaa ها su-aasha koowaad waxaad sheegtaa caasimadda gobolka shabeellada hoose
مركو su-aasha labaad waxaad sheegtaa sanadkii uu dhacay dagaalkii uxud تبع الزمن يجرد barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad usoo diyaarisay si aad uga qaadato قرآن ma akri بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الشر ما يخفى ويسرك لليسرى صدق الله العظيم waayo ugu dambeyn yaa jeceshay toddobaadkan inaad halkan ka salaanto
dadka muslimiinta mujaahidiinta dhan aan salaamaya inta lacagsanaya furqaan idaacada
waayahay anakana waan ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana waxaan siinaynaa dhegeystaha xiga assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabaya magacaaga sabi maxamed halkeed naga soo wacaysaa kuibarow waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala socotay haa waayo su-aalihii lisweydiiyey jawaabahoodana waad haysaa haa su-aasha koowaad waxaad sheegtaa caasimadda gobolka shabeellada hoose marko su-aasha labaad waxaad sheegtaa dagaalkii uxud goortuu dhacay sanadka saddexaad hijiriyada
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad jeceshay inaad uga qayb qaadato qur'aan
noo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة ذات الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف waayo ugu dambeyn toddobaadkan yaa jeceshay inaad halkan ka salaanto
mujaahidiinta dhammaan meel kasta ay joogaan iyo idaacadda alfurqaan annagana waan ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam weli waxaan ku jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka qeybisa dambe ayaana sii tillaabsanaynaa markana waxaan siinaynaa dhegeystaha xiga assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabaya magacaaga cabdullaahi macalin aadam halkeed naga soo wacaysaa m- m- degmada sanadna waayo barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala socotay
may haddaan ku cusub yahay waayo kusoo dhawow barnaamijka tarbiyada carruurta ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan قل maxaa هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waayo ugu dambeyn miyaa jeceshahay toddobaadkan inaad halkan ka salaanto مجاهدين هاي أب caruurey markana waxaad ku soo dhowaataan su'aalaha ama weydiimaha toddobaadka dambe su-aasha koowaad waxaad sheegtaan sanadkii uu dhacay duulaankii axsaab su-aasha labaad waxaad sheegtaan caasimadda ama magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabi doontaan qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla maraynaa markana waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sida u tarbiyeynaysaa carruurtaada waxaana halkan aalaaba ka soo jeediya asheykh cabdulilaah abu khaalida قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أرنت صدح يطمناد maanta aynu maaragtay garab marsannahay manhajkii nabi islam maxamed ayna dabaqaynin waa tana almurabi alawal sala allahu alay wasalam kaana yuqabiluhum wayashumuhum wayadumuhum nebigu ilmaha wuu dhunkan jiray waana soo dumi jiro laabta iyo bogu ku qaban jiray war waa kan aan u fiirsanno isaga oo inankiisii ibraahim shuminaya xadiiskuna wuxuu ku ro- eh, bukhaariga ayuu kusoo arooray xadiiska kun saddex boqol iyo saddex baad ka helaysaa insha allahu tacaala wa qaala sala allahu calayhi wasalam can ilxasani walxusein wuxuu ka yidhi nebigu isagoo ka warramaya humaa rayxaanataaya fi dunyaa labadan waa caraftaydii ama waa rayxaanadii fi dunyaa adduunka maaragtay aan ku lahaa ta'amaluu kayfa shabahahumaa bal ur eg si ugu shab waxa- waxaad u fiirsataa siduu labadan cunug uu ugu shabahay geedka carafta badan ee rayxaanada la yidhaahdo rayxaanaduna waxa weeye waa nabaad kastoo dhulka kasoo baxo oo udgoon fiican leh waa rayxaana wey geed gaarana waa la yidhahdaa laakiin geed kastoo caraf leh waa rayxaana wey culimmadu marka waxay leeyihiin washu tashbiih tashbiiha uu labadan wiil reexaano ku weliba ku shabahay xaggee wejigaasu muxuu yahay marka waxay yidhahdeen ilmaha waa la shumiyaa waa la dhunkadaa marka ilmaha waxay ka mid yihiin baad moodaa min jumlati rayaaxiin dhirtii carafta badnayd ee la shumin jiray inta lasoo goosto oo la shumin jiray oo kale inay ka mid yihiin baa la moodaa Way- shu- shibihu halkaasu ka imanaya leanna qofkan shuminaya ilmaha naftiisa wuxuu ka helayaa raaxa nafsiya fi taqbiilihim iyo damihi markuu ilmaha intuu shumiyo uu saa dhabta ugu qabto soo dhoweeyo wuxuu helayaa diibatu nafs raaxa nafsiyu helayaa siduu markuu carafta uu dhirta u shumiyo u heli jiro oo kale taas wey meesha ka imanaysa tashbiihu markaynu shuminayno ama dhunkanayno zuhuurta ama ubaxa udgoon qalbiga naftaa ku raaxaysata sidoo kale ilmaha markaad eh, dhunkanaysid ama shuminaysid raaxa nafsiya iyadana helaysa halkaa wey meesha maaragtay uu nebigu sal slam ugu shabahay xasan iyo xuseen inay yihiin reexaanatuhu fi dunya fi saxiix tirmidina waxaa kusoo arooray xadiiskii anas uu lahaa ana nabiya sal ly slam kaana yadcu lxasana walxusayna fayashumuhumaa wayadumuhumaa ilayh wuu dhunkan jiray ama wuu maaragtay shumin jiray waana saasuu boga ugu qaban jiray kaana kaana yadumuhumaa saasuu maaragtay uga- laabta iyo boga ugu qabsan jiray jacaylku uu qabo nebigu mar maalmaha maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu u hiloobay wiilkii xasan ee awowga u ahaa inuu arko dabcan faadimo guri gooniya degan tahay cali ibnu aalib baa qaba nebiguna guryihiisu xasaskiisu la degan yahay malaha maalin iyo laba san arag wiilkii rasuulullah sal sl ishtaaq inuu wiilkii yara arko buu u hiloobay wiilku awowga u ahay xasan ayuu hiloobay markaasuu gurigii aaday gurigii faadimo ayuu nebigu aaday sal salam gabadhiis faadimo gurigeeda ayuu aaday radia allahu canha fa jalasa fii finaai beytiha daaradda hore guriga bannaanka ayuu fadhiistay markaasuu dhawaaqay nebigu wuxuu bilaabay inuu dhawaaqo aama lukac aama lukac war kii yara halkaa ma jira kii yara xaggaa ma jooga walukacu waxay ku fasiraan inuu yahay huwa saqiir markaasay faaduma markiiba wiilkiima soo dayni way qabatay say usoo nadiifiso oo dhar ugu soo geliso suu awowgii ugu tago isagoo nadiifo isagoo maaragta muuqaal fiican ka muuqdo way diyaarinaysa wiilka markaasaa waxaa yimi xasan baa nebiga u yimi oo soconaya oo tallaabsanaya nebigu markaasuu ku dhegay wa caanaqahu wa qabalahu markaasuu shummin ku bilaabay wiilkii nebigu sal slam markaasuu wuxuu yidhi nebigu sal slam allaahuma inii axibuhu fa axibah ilaahu kan yar waan jeclaya jeclow saasay ahayd maaragtay xidhiirhka ka dhexeeya nebiga sal slam iyo ilmaha yaryar bal iskaba dhaafay sal lla slam lam yakun yafcalu dalika maca alatfaali siqaar arrintaa ilmaha yaryar keliya nebigu kuma samayn jirin inuu shummiyo inuu boga ku qabto soo dhaweeyo arrintu ilmaha yar gaar uma ahayn xataa dadka kurayaasha muraaxiqiinta dhowr iyo toban jira ayuu saa ku samayn jiray usaama ibnu zayd ayuu ku sameeyey arrintaasoo kale oo weyn dhowr iyo toban nin jira ah usaama wuxuu leeyahay kaana rasuulullahi sala allahu caleyhi wasalam ya'khudunii fayaqcudunii calaa fakhdihi cajirkiisa ama boodiisu ugu fadhiisin jiray nebigu wa yucqidu alxasana calaa fakhdihi alukhraa xasan iyo usaamana da-weyn baa udhexaysa laba islaagmaha midna waa nin kureeyo weyn oo dhowr iyo toban jir oo qaangaadh balgaab inuu gaadhay midna waa ilmo yaroo sabi ah marka wuxuu sheegay labadooda marka inuu kaana yadumuna uma yaquul allaahumma arxam allaahuma arxamhumaa fa inii arxamuhuma ilaahu waan naxariisanaya adiguna u naxariiso waa naxariis ilmaha markaad shuminaysid soo dhaweynaysid aad boga ku qabanaysid waa naxariis xaggaa ka imanaysa oo ilmaha aad maarata u naxariisanaysa weeye marka usaama waxaa macluuma la ogyahay markuu nebigu maaragtay noolaa usaama nin weyn buu ahaa markii dambe qaybta dambe nebiga noloshiisa usaama nin weyn buu ahaa waa dabatuuda ciidanka buu u dhiibayay waxaana la yidhahdaa maalintuu nebigu geeriyooday sal lla ly salam usaama wax labaatan buu ku dhowaa sideed toban waa la sheegaa toddobiyo toban waa la sheegaa labaatanka waa la gaarsiiya mararka qaarkood ninka la yidhaahdo xasanna oo nebigu maaragtay uu awoog u yahayna cumurkiisu wuxuu jiray markuu nebigu geeriyooday sideed sanaa la yidhahdaa marka waxaa ka muuqata halkaa inuu usaama ka weyn yahay wax ku dhow kooiyo toban sano labadiiba marka wuxuu la dhaqmayaa nebigu sidii waa u naxariisanayaa kuwii waaweynaa kurayaasha ahaa iyo kuwii yaryaraa labadiiba fahakada kaana anabiyu yushbicu alatfaala waalmuraahiqiina bixanaanihi wa dammihi lahum sidaasuu nebigu u dhergin jiray atfaalka maaragtay waxay rabaan uga dhergin jiray uga dhergin jiray naxariistiisa iyo maaragtay dhibrintiisa waana maaragtay soo dhaweyn jiray oo qalbiga iyo laabta ayuu ku qaban jiray wuxuuna u sheegi jiray inuu jecel yahay daweynaga soo aragnay ilaahan waan jeclahaye iyagoo maqlaya adiguna jeclo waa tulaha halkaasa waxaa ka bilaabay nebigu wuxuu rabeeyey naxariista iyo dhaqanka afiiqan oo saxaabada fiican oo kula dhaqmay iyo ilmahoodiiba ayuu nebigu wuxuu rabeeyey jiil ama fil oo qaatay nasiibkii ay ku lahaayeen dhibrinta iyo maaragtay iyo turista iyo naxariista bay kasoo qaateen nebiga sal slam iyadoo weliba iyagoo diintiina ka qaadanaya xagna diintii iyo waxyigii bay ka baranayaan iyo macrafadii iimaankii bay ka baranayaan xagna naxariista iyo dhaqan wanaaggii bay ka baranayaan jiilkaasu waa shiilkii marka dambe dadkaas ama filkaasu diinta fidiyey ilaahay diinta gacantooda ku fidiyey adduunkana maaragtay amni iyo barwaaqo adduunkii waagaa jiray qaaradii bargaa jirayna diinta gaadhsiiyey oo naxariista diinta ku fidiyey laakiin inagu maanta qofkii ilmaha maaragtay xitaa rababa inuu dhunkado ama shumiyo si yaroo daciifa ama mujaamala ilmaha masku raaligeli maaragtay ayuu sameeyaa markaa sidii nebiga uma samayno ilmaha aad u ihtimaamka u siin jiray u dhunkan jiray u soo dhaweyn jiray u salaami jiray dhaqankaas waa dhaqan inaga maqan bal dadkeena qaarkood maanta waxay u malaynayaan dhunkashada ilmaha yar markaa cumriga yar inay gaar u tahay laakiin hadduu weynaado wuu ka joojinayaa waxaa laga yaaba ilmaha isagoo laba jir saddex jir inaad shumin jirtay laakiin markuu xoogaa mumayis noqdo ama xoogaa weynaado ma arkaysa inta badan qof ilmihiisii weynaa shuminaya arrintaasna waa arrin maaragtay aynu ku khilaafsannahay nabiyullahi maxamed wataynu soo maray usaame oo qaangaadhba ah ama ku dhow inuu uu dhunkanayay xawdka iyo laabta ku qabanayay uu ilaahay maaratay maaratay inu jecel u sheegayay hada wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin
عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
gebagabada barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan bandhig cilmiyaad ay sameynayaan ardayda madarasada ibnu cabbaas oo ku taala tuulada nasrudiin oo hoos tagta degmada baraawe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنو- جنود فأرسلنا عليهم ريحا ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بأورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا آحدوا الله من قبل من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين مرتين ولتعلن علوا كبيرا
أخي ما اسمك؟
اسمي محمد سولة محمد نور وأنت محمد إبراهيم محمد نور سؤال ما هو الإسلام؟
جواب الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله سؤال كم أركان الإسلام؟
جواب أركان الإسلام خمسة وهي الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الثاني إقام الصلاة الثالث إيتاء الزكاة الرابع صوم رمضان الخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سؤال كم مراتب الإسلام؟
جواب مراتب الإسلام ثلاثة وهي الأول الإسلام الثاني الإيمان الثالث الإحسان سؤال ما الدليل على أركان الإسلام؟
جواب الدليل على أركان الإسلام حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه سؤال ما الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله جواب والدليل قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سؤال ما معنى لا إله إلا الله جواب معناها لا معبود بحق إلا الله وحده سؤال كم أركان لا إله إلا الله جواب لا ركنان وهما النفي والإثبات سؤال اذكر شروط لا إله إلا الله جواب شروط لا إله إلا الله سبعة وهي الأول اليقين الثاني العلم الثالث المحبة الرابع الصدق الخامس الإخلاص السادس الانقياد السابع القبول ما أعظم ما أمر الله به جواب أعظم ما أمر الله به التوحيد سؤال ما هو التوحيد جواب التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات سؤال ما هي فائدة التوحيد جواب فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب مؤبد والهداية في الدنيا وتكفير الذنوب جزاك الله خير الجزاء وإياك
أما بعد قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي عمل أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله متفق عليه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
سؤال تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز جواب هو نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد مطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أف- أفضل الصلاة والسلام توفي وله من العمر ثلاث وستون سنة منا أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا نبيا ورسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وكان يدعو إلى التوحيد عشر سنين وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وتوفي بالمدينة صلى الله عليه وسلم نورنا دستورنا ونظام الوجبي نورنا دستورنا ونظام الوجبي
guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وسواه لم نجد أو نرم مذهب لا ليس في الشرق هدى لا